yeremiyaha cutubka labaad oo haddana ereygii rabbigu waa yimid isagoo leh tag oo yeruusaalem dhegaha kaga qayday oo waxaad ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu leeyahay waxaan xasuusanahay roonaantii yaraantaada iyo jacaylkii doonanaantaada markaad igu raaci jirtay cidladii ahayd dal aan waxba lagu beerin reer binu israa'iil wuxuu rabbiga u ah quduus iyo midhihii ugu horreeyey ee beergooskiisii oo kuwii isaga cunay oo dhammu eed bay dhahaayeen oo masiibaba iyaga ku soo degtay ayaa rabbigu leeyahay reer yacquub iyo qolooyinka reer binu israa'iil oo dhammow bal maqla ereyga rabbiga rabbigu wuxuu leeyahay awoowayaasheen maxaa xaqdarraa oo ay iga heleen oo ay iga fogaadeen oo ay waxyaalaha aan waxtarka lahayn u raaceen oo ay wax matarayaal u noqdeen oo iyagu innaba ma ay odhan mee rabbigii dalka masar naga soo bixiyey oo nagu soo horkacay ciidlada dhexdeeda taasoo ahayd dal lamadegaana oo godad badan iyo dal abaar iyo hooska dhimashada iyo dal aan ciduna dhex marin iyo meel aan la degin oo waxaan idin keenay wadda barwaaqaa inaad midhihiisa iyo wanaaggiisa cuntaan laakiinse markaad soo gasheen ayaad dalkaygii najaasayseen oo dhaxalkaygiina waxaad ka dhigteen wax garaaya wadaaddadii ma ay odhan rabbigii mee oo kuwa sharciga hayaana ma ay aqoon oo taliyayaashiina way igu xadgudbeen oo nebiyadiina waxay wax ku sii sheegeen bacd oo waxay iska daba galeen waxyaalahan innaba faa'iido la'ay oo sidaas daraaddeed weli waan idinla muddacayaa oo carruurtiinna carruurtooda waan la mudduci doonaa waayo balu gudbaa xagga jasiiradda kitiib oo bal waxeega oo xagga reeraarna cidu dira oo aad u fiirsada oo bal eega hadday waxaas oo kale halkaas jiraan miyay jirtaa quruun beddeshay ilaahyadeed oo aan ilaahyahayn laakiinse dadkaygu waxay ammaantoodii ku beddeleen waxaan waxtar lahayn rabbigu wuxuu leeyahay samooyinko bal waxaan la yaaba oo aad iyo aad u cabsada oo haddana aad u gariira waayo dadkaygii laba waxyaalood oo shara ayay sameeyeen way iga tageen anigoo ah isha biyaha nool oo waxay qoteen berkado daldaloola oo aan innaba biyo celin karin dalka israa'iil ma addoonba mise waa bidde guriga ku dhashay maxaa isaga loo kala boobay libaaxyo qayrabya ayaa ku ciyey oo codkoodiina way dheereeyeen oo dalkiisiina way baabi'iyeen oo magaalooyinkiisiina way gubteen oo cuduna ma degana oo waxaa dhalada kaa jebisay reer noof iyo reer taxfagees sow adiga qudhaadu isuma adkeynin bilaayadan waayo waxaad ka tagtay rabbiga ilaahaaga markuu jidka kugu agayey oo haatan bal maxaad ka samaynaysaa jidka masar inaad cabto biyaha shiixoor amase bal maxaad ka samaynaysaa jidka ashuur inaad cabto biyaha webi yufraad haddaba xumaantaada ayaa ku edbin doonta oo dibu noqoshadaada ayaa ku canaanan doonta sayidka rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay haddaba bal ogow oo arag inay tahay wax shara oo qadhaadh inaad iga tagtay anigoo rabbiga ilaahaaga iyo inaadan iga cabsan waayo waa hore ayaad harqoodkaagii jebisay oo waxaad kala gooysay silsiladihii kugu xidhnaa oo waxaa tidhi anigu kuu adeegi maayo oo buur kasta oo dheer korkeed iyo geed kasta oo dooga hoostiis ayaad ku jiibsatay sida dhillo oo kale laakiin waxaan kuu beeray canab wacan oo kulligiis abuur wanaagsana haddaba sidee baad ugu beddelantay inaad igu noqotid canab ba'ay oo qalaad waayo sayidka rabbiga wuxuu leeyahay in kastuu aad soodhe isku maydhid oo aad saabuun iska badisid weli xumaantaadii sida calaamad oo kale bay ii muuqataa sidee baad u odhan kartaa anigu ma nijaasoobin oo bacaliimna ma raacin bal fiiri socodkii aad dooxada ku martay oo garo wixii aad samaysay waxaa tahay qaarin geela oo dheelaysa oo warwareegta iyo damiir dibadeed cidlada baratay oo iyadoo orgoonaysa dabaysha uursanaysa yaa damaceeda ka celin kara oo kuwa iyada doonaya oo dhammunaa isma ay daalin doonaan waayo iyaday bisheedii heli doonaan cagahaaga kabala'aan ka dhowr oo hungurigaagana harraad ka dhowr laakiinse waxaad tidhi rajo male innaba waayo waxaan jeclaaday sheegayaal oo iyagaan iska dabagelaya siduu tuug markii la qabto u ceeboobo oo kale ayay reer binu israa'iil u ceeboobeen iyaga iyo boqorradooda iyo amiiradooda iyo wadaaddadoodaba iyo nebiyadoodaba kuwaasoo geed ku yidhaahdaa waxaa tahay aabbahay oo dhagaxana ku yidhaahdaa adigaa i dhalay dhabarkay ii soo jeediyeen wejigiina way iga jeediyeen laakiinse wakhtigii ay dhibaataysan yihiin waxay i odhan doonaan kac oo nabadbaadi laakiinse mee ilaahyadaadii aad samaysatay iyagu ha kaceen hadday ku badbaadin karaan wakhtigii aad dhibaataysan tahay waayo dadka yuhuud ahow ilaahyadiinnu waxay tiro la-eg yihiin magaalooyinkeenna sidaas daraaddeed rabbigu wuxuu leeyahay bal maxaad iila muddacaysaan waayo idinku kulligiin waad iga gudubteen anigu waxtarla'aan baan carruurtiinnii u dilay iyaguse innaba kuma ay waana qaadan seeftiinnii ayaa nebiyadiinnii baabiisay sidii libaax wax baabiinaya oo kale dadka qarniganow bal ereygaa rabbiga ka fiirsada reer binu israa'iil ma waxaanu ahaa cidla ama dal gudcura haddaba bal maxaad dadkaygu u yidhaahdaan xor baanu nahay oo mar dambe ku iman mayno gabadhu miyay loobi kartaa wixii ay isku sharaxdo aroosadduse miyay loobi kartaa wixii ay xidhato laakiinse dadkaygu waxay i iloobeen maalmo badan oo aan la tirin karin sidee baad jidkaaga u hagaajisaa markaad caashiq doondoonto sidaas daraaddeed xataa naagaha xunxunna jidadkaagaad bartay oo weliba darfaha dharkaagana waxaa laga helaa dhiiggii masaakiinta aan xaqa qabin sababtuna ma aha inaad heshay iyagoo guriga dhacaya laakiinse waa waxyaalahaas oo dhan daraaddood oo weliba waxaad tidhaahdaa anigu xaq ma qabo sida xaqiiqada cadhadiisu way iga noqotay bal ogow anigu waan kula muddici doonaaye maxaa yeelay waxaad tidhaahdaa anigu ma aan dembaabin maxaad u warwareegtaa si aad sidadkaaga u beddesho ceeb baa dalka masar kaaga iman doonta siday dalka ashuur kaaga timid oo kale oo weliba isagana waad ka soo bixi doontaa adigoo gacmuhu madaxa ku saaran yihiin waayo rabbigu waa diiday kuwa aad ku kalsoon tahay oo dhan oo iyaga innaba ku dhex liibaami maysid